tahay inaanu ogeysiin ku bixino inuu bilaaban doono wareegii lixaad ka hortaga cudurka booliyada ee puntland kaasoo bilaaban doona sagaal iyo tobanka bisha tan soconna doona ilaa iyo afar labaatanka bisha tan wareegan wuxuu ka dhici doonaa yani kambaynku wuxuu ka dhici doonaa puntland oo dhan weliba nasiib wanaag wuxuu gaari doonaa wareega kani gobolada sool iyo sanaag iyo cayn wareegan kii ka horeeyey gobolada kale ayaanu xooga saarin laakiin wareega kan wadahadalla dheer aanu la galnay hay-adda caafimaadka adduunka iyo hay-adaha kale ka shaqeeya waxaanu ku guulaysanay inaanu hawshan ka fulino wareega kan insha allahu tacaala waxuu xooga saari doonaa caruurta daadoodu ay tahay tobanka sano wuxuu kaga gedisan yahay kii hore kii hore waxaanu xooga saaraynaa caruur daadooda ka yar tahay shanta sano ay ka yar tahay laakiin hadda wareega kan waxaanu xooga saaraynaa shan ilaa iyo toban sano inta udhexaysa sababta aan sidaa u samaynaynaan waxa weeyaan waxaad la socotiin inuu cudurkii faafayo cudurka booliyada dalka uu ku faafayo dalka soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya wareegii hore oo bil ka hor ahaa markaan shaqadan aanu qabanaynay dadka cudurkaasi laga helay caruurta laga helay waxay tiradoodu gaarayeen toddobaatan iyo sagaal qof ayay ahaayeen ama caruura laakiin maanta waxay marayaan boqol iyo shan waad garan kartaan marka tiradu siday u badatay nasiib wanaag puntland ilaa iyo hadda hal xaalad oo laascaanood laga helay maaha ma jirto wax kaloo kusoo siyaaday ilaah ma hadda iska leh ilaa iyo hadda intaanu warkeeda aanu hayno marka waxaan rabaa hawsha iyadaa oo maanta insha allahu tacala aan rabnaa dadweynaha u sheegno in lagu baraarugsanaado sidii wanaagsanayd oo nololo shaqeeyey waraagyada hore dadweynuhu nolol shaqeeya nolol shaqeeyaan caruurta la tallaalo meel walbana insha allahu talaalku gaari doonaa wada shaqayntii wanaagsaneed dadweynuhu noo muujiyeen waxay noo sahashay inaanu gaarno hadafkii aanu lahayn wareegii hore boqolkiiba sagaashan iyo sideed ayaa caruurta la gaaray oo tallaal la siiyey ilaa maada iskale meel kasta oo caruurta ay joogeen marka waxaan doonaynaa dhammaanna ugu yeerno dadka reer puntland guud ahaan gaar ahaan waalidiinta dad kaleo mas-uuliyiinta ah ururada bulshada haweenka culimaadiinka dhalinyarada waxgaradka dhammaan inay hawsha iyadaa ku saabsan tallaalka ka hortaga cudurka booliyada ee khatarta ah ee cudurka asaga aan daawo lahayn oo la socotiin daawadiisu keliya ay tahay in laga hortago oo caruur talaa la siiyo in si wanaagsan loola shaqeeyo aad iyo aad baana umahadsantihin
shan wareego hore oo labaatan sano talaalka toban shan loo tegay marka shanta wareego hore caruur intee la eeg ayaa lagu talaalay waa talaalkan wareegi lahaa qorshaha la doonaya caruurta la doonaya inuu taalan kala ogaasho kalka hore laba boqol iyo lixdan kun bay ahaayeen caruurtaanu taargidgaraynaynay laba boqol iyo lixdan kun bay ahaayeen marka labada boqol iyo lixdanka kun oo ah caruurta daadooda ka yartahay shanta sanadood shanta marka labada boqol iyo lixdanka kun boqolkiiba sagaashan iyo sideed baa la gaaray marka su-aasha jawaabteedu marka saas weeye waa tii hore hadda haddii aynu ujeed hadda haddii aynu marka taargetkeenu rasmiga uu yahay caruurta da-doodu ay toban sano ay ka yartahay ilaa toban sano macnaheed waxay noqonaysaa taqriiban tiradaa hore oo lasoo sheegay laba jibaarkeeda iyo ka badan bay noqonaysaa marka waxaa laga hadlayaa shan boqol iyo labaatan kun iyo wixii kasii badan oo caruura oo reer puntland ah oo ah populationka puntland dadka marka la qiimeeyo in badan oo kamid ah in uu gaari doono insha allahu talaalka ama wareega kan isaga waxaa jira dad talaal soo jeedo aan ogolaan in waxkoo talaala marka wasaaradda caafimaadka maxaa u qorshaysan dadka yani inay ku wacyigeliso oo barto muhiimada talaalka leeyahay way jiraan waa saa u sheegtay weeyaan dad waxaa jira dayaca iyaal annagu aan u naqaano dayaca oo iyagu aan diidanayn laakiin inta badan aan ka faa'iidaysan talaalka oo dayaca waardiin aan muhiimadda ayuu talaalku leeyahay aan fahamsanayn oo badan baa jira waxaa jira tiro yar oo dadka kamid a oo weli diidayaal aan oran karno laakiin tiradu ay maal maalinta ka dambaysa ay sii yaraanayso wasaaradda waxay isku gees wadaa wacyigelin iyo shaqadii marka wacyigelintaasi faraha badan le idaacadaha iyo tviyada iyo aanu kasii dayno iyo xataa gawaarida ay ku rakiban yihiin qalabka warbaahinta codka dheereeya wix lamida waxay in badan suurto gelisay in dadku wacyigooda uu sare u kaco waxaad ka dareemi kartaan tirada sida ay tahay boqol kiiba sagaashan iyo sideed tira aad iyo aad u fara badan wey marka loo eego hadafka annago aan lahayn marka way jiraan lakin waxaa moodaa reer puntland wacyigoodu inuu kor soo kacay maalmaad ka dambaysa talaalkan si loogu talagalay looga faa'iday waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda koowaad ee caruurta waxay saaran tahay waalidiinta in caruurta la daaweeyo oo talaal la siiyana waa mid ka mid a xuquuqda asaasiga ee caruurta ay leeyihiin university adduunyada o dhan marka la fiirsho waxaan aaminsanahay in dadkeenu aysan gaarsiisan heer la isku khasbo talaal in la gaaro waxa weeyaan wacyigelin wuxuu sheegid iyo ka dhaadhacsiin muhiimadda ay talaalku leedahay oo laisugu tago dowladda iyo shacabku isugu tagaan iyo aqoon-yahanka iyo ururada bulshada intuba inay bedeli ka dhahawsha iyada lana gaari kara hadafka aan doonayn waxaa jirtay waa sax weeyaan hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxaa noo dhexeeyey wada hadal ku saabsan in labadan gobol ogolaanshihii waa yimid markii ogolaanshihii yimid laakiin waxaa naga soo daahday technically daawadii iyo talaaladii wixii baa naga soo daahay marka waxay noqotay in markaa muddadii ay dhammaatay oo aanu la sugno muddadatan hadda ah marka waxa weeyaan de waad la socotaa waa bil gudaheed weeyaan waxawshu ay dhacaysay bishii hore ayaanu qabanay bishii tanna waa qabanaynaa marka ogolaanshaha waanu haysanay laakiin intii daawadii dheeraadka noo imaanaysa gobolada loogu talagalay maadaama hadda ka hor puntland aan laga fulin jirin xisaabtan ay isku jiri jirin ayaa waxay keentay daahid marka shaqadii iminka ayay fulaysaa saddexda gobol puntland o dhan waa ka hirgelaya biidnillah